Badqabka deegaanku waa xaaladaha ugu muhiimsan ee dadka iyo dunyada waxaana in la waayo sababa yaraanta heerka nadaafadda deegaanka, xaalufinta dhirta, wasakhowga hawada deegaanka, iyo isticmaalka xad dhaafka ahi ee waxyaabaha sii daaya maaddooyinka kiimikaysan. Si loo yareeyo xaaladaha isbeddelka cimilada, ayuu Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Magaalada Tani Jawhar Mawlid Maxamed Maxaad waxa uu ku baaqay bulshada magaaladan inay ilaaliyaan deegaanka iyo badqabkiisa.
oo ah isbeddel ku yimaada cimiladii oo si toos ah u saameynaysa deegaanka, bulshada iyo dhaqaalaha adduunka. Inta badan waxaa sababa kororka heerarka ee sidoo kale dhirta oo xaalufin lagu sameeyo ama la jaro taasoo ka qeyb qaata isbeddelkii hawada saameynna ku yeelanaysa cimilada. Sidoo kale roobabka oo isbeddela meelo badan ayaa roobab badan hela halka qaar kalena ay abaar daran ka jirto. Waxay qeyb ka yihiin saameynta isbeddelada ku yimaado cimilada. Deegaanka dhibaatada ee wasakhowda u geysta waxaa kamid ah roobabka oo waxyeeleeya dhirta, biyaha iyo dhulka, isbeddelka cimilada climate change-ga oo hoos u dhaca tayada nolosha aadanaha. Wacyigelinta aan sameyno marka inta badan shirkadihii ku saabsanaan waan ka wacyigelinaa waan u tagnaa. Hay'adaha ee khusaysan inta badan waan kala kaashanaa sidii wacyigelintaasi aan u sameyn lahayn laguna yareyn lahaa waxa loo yaqaano wasakhowga hawada.
Hadalka Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Magaalada Tani Jawhar ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo lagu yareynayo xaaladaha daran ee isbeddelka cimilada.